maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ayaa saddex sano oo xariga ku xukuntay naciime axmed ibraahin qorane oo ah gabar gabyaa oo laga qabtay garoonka hargeysa bishii janaayo ee sannadkan nicimo ayaa lagu eedeeyey falal liddi ku ah somalilan garyaqaan mubaarak cabdi oo ka mid ah saddexda qareen ee u doodayey nicimo ayaa v o a uga warramay waxa lagu soo eedeeyey iyo xukunka dhacayba waxaana u warramay wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye
bismillahi raxmaan raxiim barkhad iyo fawda waanu mahad celinayaa nicimo maanta waxaa maxkamadda gobolka muqdisho ku xukuntay saddex sano oo xarig caqaabeed ah oo ay kaga xukuntay laba eedood oo ay xafiiska xeerlaalintu bishii labaad nicimo kusoo oogeen marka labada eedood waxay kala ahaayeen eeda koowaad oo maxkamadda sheegtay inuu ku weyday oo ah inuu qofka muwaadinkaa dal shisheeye ka sameeyo falal liddi ku ah qaranimada somalilan iyo eeda labaad oo ah inuu qofku aflagaado ama xishmad darra uu kula kaco hay-adaha qaranka ee jira sida baarlamaanka garsoorka iyo fulinta oo kale marka labadii eedood mid kamid a maxkamaddu way ku weyday oo eeda koowaad ee qodobka laba boqol labayo toban ku xusan way ku weyday maxkamaddu marka waxay tiri waxaan ku helnay ay ku xukuntay eeda labaad oo ku xusan qodobka laba boqol sagaaliyo toban ee xeerka ciqaabta guud oo nuxurkiisu yahay in qofku anshax darro ama aflagaado u geysto hay-adaha dowladda xukun ciqaabeed macnihiisu waa maxay xukun ciqaabeed macnihiisu waxa weye marka dacwad ciqaaba qof marka qof soo ashkatoodo ama qaranku ashkatoodo isla markaana dacwad ciqaaba qofkii inta la xidho lagu soo oogo qofkii uu isdifaaco dabeetoo go-aan kasoo baxo go-aanka kasoo baxaya ayaa la yidhahda waa xukun ciqaabeed markaas saddex nooc uu ka koobay in qofka xarig lagu ciqaabo iyo in dil lagu ciqaabo iyo in ganax lacageed lagu ciqaabo
naciimi muddo imika xidhnayd xukunkan saddexda sana ah intaynaan gaadhin waxa ku xigay halka loo socdo ma laga jiray qeyb ma ka yahay intii ay xidhnay haa nicmo waxay xidhan tahay iminka saddex biloodoo buuraa bay xidhan tahay waayo waxa la xidhay bishii koowaad ee sanadkan toddobiyo labaatankeygi baa la xidhay maantana waxaan filayan ku jirna bishii afraad shan iyo tobankeygii markaa nicmo saddex bilood bay xidhay markaa xariga xukunka waxa looga bilaabayaa maalintii lasoo xidhay baa looga bilaabaya lakiin annaga waxa ugu weyna konseyn ka qabnaa waxa weye dacwadda ciqaabta nicimo abwaan qoran lagu soogay inay tahay dacwad siyaasi ah go-aankan uu kasoo baxay go-aankan kasoo baxay inuu yahay mid siyaasi ah siyaasi maxaad ka wadaa
macnaheegu waxaan ka wadaa qof loo xidhay aragtidiisa iyo wuxuu aaminsan yahay uu dadka la wadaagay hay nicimo waxa loo xidha lagu haystay waxayd aragtideeda waxa lagu eedeynayay iyo wax xaqiiqa ahaan nicimo ay samaysayna farq weyn baa u dhexeeyo ismay lahayn sida xerlaalintu mar v o a wareysatay afhayeenkeedu uu sheegay qofka xorriyadiisa ama inuu aragti dhiibtaa waxay kaga doodayaan xagga xeerlaalinta qodobka afar labaatanaad ee dastuurka somalilan ayaa xadidaya oo ah inaanu sii deysnayn xorriyadda qofka mudlaq ahayn qodobka idinka iyo dooda xerlaalinta soo aragta xorriyadda dastuurku ma xadido laakiin hal meel buu ka eega xorriyadda wax la diiday oo keliya ta markaad xorriyadaada aad tusaale ahaan dadka ku kicinayso ama aad ku qalqaalinayso inay dembi galaan ama aad xorriyaddii adigoo u dagaalamayo aad hub qaadato laakiin qofku wuu hadli karaa wuxuu aaminsan uu sheegi karaa isla markaana dadku la wadaagi karaa laakiin xorriyadda waxa dembi ka dhigaya waa marka qofku u adeegsado ama u maro waxaanu sharcigu ogoleen oo tusaale ahaan uu dadkii dowladdii ka hor keeno intuu hub qaato dagaalamo kale uu qofku taasi ma dhacday marka maya may dhicin may dhicin naciime keliya waxay samaysay bosti ayay facebooka kusoo qortay qoraalkii bostiga facebooka kusoo qortay unbaa la siyaasadeeyey kiibay dacwaddani ka dhalatay isla markaana go-aankani ka soo baxay kolley sharciyan markaad eegto hanaan buu maraa muddada intaasaad soo doodaseen hawsheedu maxkamadda ku jirtay maanta xukunkii baa dhacay maxaa halkan ku xiga runtii horta waxaan aad uga naxnay maanta xukunka soo baxay xukunka soo baxay baan aad uga naxno ah mid xuk runtii dhibaatada ugu weyney ama saameynta xukunka yeelna waayo go-aanada maxkamadu waa kuwo fulin loo saameyn yeesho oo noqdo wax soo noqnoqdo maadaama uu wax legal bandin ama fulin sharci uu leeyahay waxaan runti maanta aad uga cabsanaa in dadkii kale warbaahinta iyo dadkii aragtidooda cabiri jiray ama wax qori jiray ama bulshada wax la wadaagi jiray inay maanta runtii tani noqoto cabsigelin ama ama ama ama tahdiid lagu sameynayo inaanay mar dambe hadlin haddii ay hadlaanna runtii ay sababto xadhigyadan iyo xukunada sidan oo kale inay dhacaan halkan noo xigta waxa weeye runtii maanta waxaan maxkamadda ka codsanay ee inaan racfaan ka qaadan doono islamarkaana racfaankiiba noo diiwaan geliyeen waxaanan ka codsanaynaa waxaanan ku dadaalaynaa inaan racfaanka hadda ku dadaalno oon dhaqaajino waxaan rajeynaa insha alla maxkamaddan ka sarreysa ee nacimo xorriyadeedu calin doonto
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan mubaarak cabdi oo ka mid a saddexda qareen ee u doodayey naciima qorane oo wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye uu warramayey dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in marka ugu horreysay aan helno dhanka xukuumadda amaba dacwad oogista aanu idiin soo gudbin doonno